bawaayihiisa ilayn meelkuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qof bawaayihiisa ilayn meelkuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waan wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka waayaha nolosha ee sanae raadiyo maalin walba oo siniin ah saacaddu markay ay tahay sagaalkii ama saddex saac oo subaxnimaha waa hagaag mar kale kulanti waan dhegeystayaasha inala socda jowhar iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
barnaamijka waayaha isnaa raadiyo waxaa marti ku ah maanta cabdiraxmaan cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed hirshabeelle waxa uu ka hadlayaa waayihiisa nolosha halkuu ku qaatay heerkiis waxbarasho iyo taariikh badan oo ka tarjumaysa waayihii waxwayaan warka idinku daalin waa kan cabdiraxmaan isla socod wanaagsan saaxibi ah ugu horeen kusoo dhawo barnaamijka waayaha ee raadiya isnaay magacayga halkaa ku sugantahay
magacayga waa cabdiraxmaan cabdulaahi waxaan ku suganahay jowhar
waa mahadsantaha barnaamijkan waa waayaha nolosha maalin walba wasinin ayuu ka baxaa raadaya isnaay su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinaya waxay tahay ugu horeyn halkee ku dhalatay kuna soo barbaartay
horta waxaan ku dhashay gobolka la yiraahdo galgaduud waxaan ku dhashay gaar ahaan degmada guraceel halkaa anagoo yarbaa laga keenay waxaa laga keenay halkan oo jowhar iyo hirshabeelle gaar ahaan jowhar marka halkan ayaan dugsigeyga ilaa iyo iskuulka ilaa jaamacadda halkan baan ka dhigtay
waayahay waa mahadsantaha waktigaaga waxbarashada marka ka waran ugu horeyn yacni dugsiga ka waran waktigaaga waxbarashada sidaan ognahay waxbarashada waxa ugu horeeya dugsiga macnaa laga soo bilaabaa ka waran marka aad dugsiga waxaa kaaga baahanaa inaad ka warbixiso magacaaga iyo magaca yacni dugsiga magaca dugsiga yani maga magaca macalinka dugsiga iyo waxay aad ka xasuusta inaad ka warbixiso
horta anoo yar baa dugsiga geeya oo sideed jira alxamdulilah dugsiga marka cayaal baa iska ahaayo dadkii waa waxawaaye cayaal bay iska ahaayeen oo dhibka waa iska batay oo dee dugsiga caqabado badan baa laga kulmaya marka intaasna dhib ma lahaan dugsiga magaciisa waa waxaa lahaa dugsiga ridwan wallaahi marka macalinkan wuxuu ahaa macalin cabdulaahi baa layiraahdaa maasha allah macalin aad aad u fiican ku fiican dhanka waxbarashada caruurta iyo yani dhaqankooda iyo yani nadaafadooda aada ugu dadaalo marka waan u mahad celinayaa macalinkeyga khaaska waayahay ka waran macalinkaas waa u mahad celisay sidoo kale ka waran marka dhalinyarada ama yani dhalinyarada lama dhigi karo waktigaas ilmahaas a dugsiis la dhigi jirteen maxaa ka xasuustaa wallaahi ilmahan dhowr cunug baan ka xasuustaa dhowr cunug baan ka xasuustaa oo asxaab aan ku ahayn ilaa hadda iskuullada aan isla dhigano way badan yihiin marka waxaa dad badan bay ahaayeen dad mid la dhahaayo cumar mid la dhahaayo cabdirasaaq mid la dhahaayo cabdishakuur aad bay u badan yihiin marka halkan baan ka wada salaamaya asxaabteyda waa dad aan dugsiga wax badan isla soo dhiganay wax badan aan isla soo marnay waayaha dugsiga waayahay aadaa mahadsan tahay kabar marka waktiga dugsiga marka ilmo la yahay dugsiga waxaa marka dadka oo dugsiga ka orda diida oo dheesa jecel iyo may ahayd mise wallaahi anigu horta dugsiga markii koowaad waa iska iska jeclaaya kadib kadib waxaa dhec jirtay marar badan aan u gambi jiray marar qaar xitaa subaxdii aan diidi jiray oo oo maamada ay igu qasbi jirtay oo idhi jirtay waryaa wax baro waalidkaasi aan u noolaanayo wallaahi subax waxaa dhacday anigoo dugsigu u socdo cabsi darteed aa cabsanayo baan usoo noqday macalinkaan ka cabsanayo marka macalinkeena macalin aada u kulul oo ardayda ku kulul buu ahaa oo yani ardayda aada u canaanto marar badan baa jirto dugsiga yani xiliyada duhurkii oo kale markaa dugsiga liisoo jir markaa dugsiga liisoo diroo kale waxaan waxaan iska aadayay dee webiga baan iska aadayay oo dabaal baan aadayay webiga baan iska dabaal baan iska aadayay in muddo yani maan lii dareemeynin markii yani lasoo noqdo oo galabtiin iskuul baan dhiganayay markii subaxda dambe lasoo noqdo oo xilli dambe maxaakumahana la dhaho kadibna waxaan iska oran jiray waalid baan quraaci waxaa u gey jiray marka waa caruurnimadu waa wax aada iyo aada waa waa arag badan waayaha markii horta caruur la yahay dugsina la dhiganayo waxaa jirta in ushii adugu garaaci lahaa aada duhurka ka doonto aada soo gurato yacni si lagugu tumo aada adekeysato waxaana jira dad yacni saa-id u jeclaa markii la dhaho hay sirbiya doonayo kale sirbiya la oran jiray dadaa jiray oo ani xataa ka mid ahay yacni si aa kasasiraba banaanka u aadayo ama duhurka u aadayo si aa sirbidaas aa usoo guro marka adig ka hor ma jecleed in ushaada lagugu tumayo aada adekeysato wallaahi horta way jirtay anigana marar badan waan doonay yacni macalinka markuu ku tumo kadib man intoo ku tumo daqiiqadaha hore baa yani iska xanaaqsananaysaa kadib ilmo baa tahay oo haddana waxaa is leedahay farxad iyo wixii iyo xaruurnimo baa weli kugu jirto waa hadane waxaa markii la dhaho yaa doonaya usha aniga waa leedahay marmar waxaan arki jirnay subaxdii markii fardambaha olno loo dirayaa ilaa iyo afar saac ama laba saac oo kale inaan ku baqnaano oo halahaas aan dhahno ul baan raadinaynay ul baan isaan ulinay anagoo marmar qaar xataa inta ul noola dira aan banooni iska aadnabo marka ciyaalnimadu waa aad aad iyo aad cajib ogaan miyaa ku waramay weli qofba waaysaa ileen meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku waramay weli
si wanaagsan waayahay ka waran marka aday ahaan hadda caqabad yacni oo kusoo martay xilliga dugsiga mise taariikhdaas si fiican u xasuus u xasuusta ma jirta oo kugu dhacday waqtigaas haddii ay tahay in lagu tumo haddii ay tahay in xilligaas dugsiga laisku xiri jiro qof makuu gambis badnaadoo kale haddii aad qof dugsiga yacni isku dhex dagaasheen camal maxaa marka hal shay oo si fiican ugu xasuusta noo sheeg oo taariikhkuga wallaahi waxaa jiro shay aada iyo aad aan u xasuusto oo ilaa hadda oo yacni oo iska fanica iska ah mar baa waxaa dhacday galab anagoo dugsina laga soo deeyey oo dhammaan aan soo wada baxnay intaa ilmo isku aruursaday baa wiil asxaab aan nahay oo mar walba macalinka yani igu degi jiray igu ataakgareyn jiray macalinka yacni kabiirna wuu ahaa macalink buu igu ataakgareyn jiray marka wiilkaas waxaa dhacday inaan ilmo yani dugsi isla dhigno aan u aruursado aan ku diro oo maalintii yani inta laga qaqabto oo anigu aan yani rabaxasho iyo feer intaan awood aan ku dhifto markaas kadib isla subaxdii markaan soo laabanay baa waxaa dhacday anigii intii la jirtay idinka garaacday kulligood in silsila lagu wada xiro oo yani qaab muteysano nala garaaco taas baa ugu yaabka badneed ilaa hadda waa taarikh aan xasuusto
waayahay midda kale aan ku weydiinaya waxay tahay haddii dugsiga aynu ka gudubno yaraantaada kale ma jirtaa yani wax kale aad xasuusato oo kugu dhacay oo la yaab ah ama wax kale ama aada saa-id ugu faraxdoo kale inta aada yareed macnaha haddii la yaryahay waxaa dhacdaa in yacni qofka maanta wareego kale oo iska baxo in uu hubiga aadoo kale yacni caqabado badan uu soo kulmo in halkaas lagu soo dilo kale marka adi markaad yareed maxaa hadda xasuusta oo kugu dhaca waqtigaas wallaahi waxaan xasuustaa dhacdo igu dhacday oo yacni ilaa hadda oo aan xasuusto oo si wacan aan u xasuusto waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah xilli horeba subaxda baan dugsiga aadnay waan soo dhiganay marka markii dugsiga laga soo fardambihii marka anigu fardambaha markii laga soo laabto sidaan hore u sheegay baa dugsiga maan aaday jirin oo webigii halkaa baan iska aaday jiray marka maalin maalmaha ka mid a baa dugsiga intaan u gambiyey hirtigii baan webiga aaday markaan webiga aaday marka xiliga duhurka lix saac todoba saac iyo bar markii la gaaro iskuul baan leeyahay xiliga waxaan ahay dee garaaska afraad dee dugsiga hoose marka waxaa igu dhacday maalin intaan webiga galay oo anigoo yani iska qabeysanayo saddex inan saddex inan baan isla yani isla qabeysanaynay marka inamadii yani inan ka mid ah baa laga haday dhar marka marka laga haday kadib inankii banaanka buu u baxay markuu wixiisi waayey inamadii yani aniga bay ii tashteen oo waxay idhahdeen inankaan yani dharka aan ka hadno anigu waxaan u malayaa inay quusin rabaan ay biyaha igu quusin rabaan iyaguna waa budget kale bay ii degayaanoo yani waa aniga inay dharkeyga wada hadaan bay yani usoo jeedaanba anigu waa mid nin iska yani dhalinyara laska ilmaha laska ahay nin waxaas ujeeda maan ahayn waxaa dhacday saddexdood mid kamid a inuu banaanka u baxo u dhaho dharka aniga noo haynaya yani buurkii fuulo anigii waan mashquulay dabaal iyo waxbaa iskaga mashquulay baa dharkii dhan baa layga qaatayba anigoo sidii hooyada u dhashay baa halkaa yani ka imid wallaahi maalintaas maalin yaab badan bay ahayd maalin yaab badan aad iyo aad u yaab badan bay ahayd yani waxaana ku yani waxaana ku cayntay ama aan yani ku badbaaday wiil aan asxaabeyn baa yani siiya dhar aan markaa xirto marka waxaas taas baa yani igu yaab ka badneed intay ku dhacday
waaya waa maasantaa waxaa waaye markii caruur leeyahay way dhacaan weliba ayagoo aan la filaysan macnaha adoon yani dheeshaas iyo waxa ku faraxsantaha inaad samaysa oo jecel waxaa dharkaaga xitaa adhow kale maxaa qaaday kunfikris oo markii aad soo baxdo wiiskugu yeeraya marka waa maasantaa taa intaa aan kaga gudin xagaag haddii aan ka gudubno dhankaas ka war marka waqtiga iskuulka maxaa ka mid a waxyaabaha aad ka xasuusato haddii ay ahaalaayeen waxyaaba caqabad kuga ah aad nici jirtay ama haddii ay ahaalaayeen waxyaaba aad saa-id ugu farxdo wallaahi xiliga iskuulka markaan iskuulka bilaabayay waxay ahayd labada kun iyo lix iyo tobankii waxay ahayd yacni xili oo yaraannimadeedii aan kasoo baxay oo marka akli iyo garaad igu soo kordhayo oo iskuulka baa waxaa laga bilaabay galaaska labaad ee dugsiga hoose halkaa baan kasoo wada waxbarashadeedii marka wallaahi waxyaabo badan baa jiray waxaan xasuustaa maamulaha midkan oo ah baa wuxuu iska ahaa nin yacni aad iyo aad ilmaha u ciqaaba inuu yacni qaabta waxaa ka mid ah haddii aada soo dahdo oo yacni haddii aada soo dahdo waa lagu qabanayaa qoraxda baad fadhiisanaysaa qoraxda baa lagu fadhiisanayaa markii lagu fadhiisiyo kadib wuxuu sameynayaa yacni markii qoraxda lagu fadhiisiyo kale oo yacni qoraxda lix saac oo ogtahay qoraxda kuleelkeeda waa xiliyadii soomaalidu aada u kulushahay marka xiliyadaas baa qoraxda lais fadhiisanayay adigoo yacni dhalaashay oo dhidida aada u dhidida baa lagu soo xareynayaa haddii aada yacni iswaalwaasho oo yacni isku daydo madaxad aad taa taagtane waa qaab ka daran baa jirto faraha baa intaa lagaa qabto baa lagaaba saa lagaa maroojinaya aada umaleysaa inaad jabayso baa aada iyo aada u barooranaysaa oo yacni ooyni intaa ka badan baa isku daraysaa marka taas baa yacni igu yaab ka badneyd
markii iskuulka la joogo waxaa jirta in yani waqtiga iskuulka oo kale markaad soo daado in lagaa xirto oo kale marka aad ma jecleed in lagaa xirto maalintaas farxad miyay ku ahayd mise qof yacni nacab ayaad ahayd oo iskuulka marka laga xirto ka xunna xiisooyinkaas dhaafay
wallaahi anigu horta markaan yaraa iskuulka aad baan u jeclaa oo marka dugsiga badan aan kusoo jiray ilaa iyo sideed sano baan dugsiga dhiganayay yacni waad ogtahay caruurta markay dugsiga in badan ay ku jiraan oo caruurta saakooda ama facooda oo iskuulada labada geebigeedan iskuulada bay aada u rabayaan iskuulada bay jeclaanayaan marka anigu dee xilliga markaan yaraa waxbarashadeeda aad baan u jeclaa marka mana dhic jirinba in liiga xirto waa hadda haddii aan dhaho xilligan galableeda ahaa ama duhurada aan dhiga jiray iskuulka oo liiga xirto waa wax fara ku tarisa marka ma badanaa maba liiga xiran jirinba marka anigana waqtiga waxaan kusoo daahamaba garanayninba waan soo dhaqsi jiro oo ciyuuban imaan jiray siday xiisoon ii dhaafin
hagaag waayahay haddiian ka gudubno dhankaas markii dhalinyaro la yahay waxaa inta badan waxaa la xiisayaa yacni dhalinyarada qaar hadda in ay taariibaan weliba ayagoo dhammaysan waxbarashada si dalka ay ugu baxaan wax boofis dhahayna ay yacni jecelyiin inay dalka ugu baxaan boofiskaas ay yahay adi marka markaad iskuulka ama jaamacad iganaysay maxaa fikirkaagu u ahaa inaad mar un dalka ka baxda taariibto mise inaad dalkaaga ku qanacdo
wallaahi anigu dadku waa kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin dad waxaa jira yacni nacab oo yacni isdhahayo dalkan waa dal aad iyo aad u rafaadsan oo yacni rabo inay buufis qabo oo rabo inay baxaan oo dibadaha ay halka aadaan anigu taada kuma raacsani anigu waxaan aaminsanahay dadka nin walba dad waxaa lalahay dal waxaa la dadkiisa ha dhista waxaan aaminsanahay anigu maanta haddaan wax barto oo jaamacadda iyo wax aan dhameeyo dalkayga jiil ku baxayo oo yacni laga rabo inuu dalkiisa iyo dadkiisa anfaco oo yacni dib oo usoo kiciyo inkastoo dalkan aada u hooseeyo oo dib usoo kiciyo oo laga rabo in anigu kor usoo qadno marka aniga dhalinyaradii haddii aan kasii yacni kasii fo- faafno oo aada iyo aada aan u yacni naceeb una galo oo aan ka cararno waayo waayo dee waa yaa dalka u maqan oo maanta waa odayaasha waaweynaan dee waxba u qaban maayan iyagaaba tooda ka dabadhabada hoo marka dhalinyarada waxaan ku boorinayaa in in ay dalkooda ku qanacsanaadaan marka taas baan aada ugu boorinayaa oo dalkaaga adigaa wax u tari karo dalkaaga u ordayso waa dal dhalinyarihiis dadkiisa dhisan marka waxaan leeyahay dalkaaga adigaa dhisan karto ee iska joojiyo ee dalalka kale aada u ordayso
ogaan miyaa ku warramay weli qofba waayeysaa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
xagaag haddii aynu dhankaasna ka gudubno marka aad waxbarashada ku jirto ama markaad dhalinyaro tahay qof walba wuxuu jecel yahay hadhow kale markuu waxbarashada dhameeyo inuu wax un qabto qof inuu yacni xil qabto qof inuu ganacsada noqdo qof inuu dalka ka baxo qof inuu adiga qof wax walba oo fikirkiisa ama xirfad inuu sameeyo marka adiga maxaa jecleed ama maxaa xirfad ah oo aad jecleed inaad mar un ku dhaqaaqdo
anigu horta waxaan ahay dadka aada u jecel inay bartaan i t-ga information technology-ga dadka aadka u jecel oo kamiro dhaliyo insha allah hadda waan ku guda jiraa waxaan doonayaa insha allah mar dhow inaan kamiro dhalo marka xirfadaas baan aada u jecelahay marka waa nin walba adee waxbuu jecel yahay nin walba waxbuu jecel- nin wuxuu jecel yahay inuu yacni darwal noqdo driver nin wuxuu jecel yahay inuu bus- businessman noqdo marka qabo waxbuu jecel yahay markaan teknolojiyadda inaan aada u barto baan jecelahay markaan yaraa ilaa haddan aan ku hamweynahay insha allah hamigay inaan rumeeyana wax yar baa igaga dhiman insha allah waxaan rajeynayaa inuu ilaahay si guul ah igu gaarsiiyo halkaan doonayo
hagaag aada mahadsantahay halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waayaha idla socodsiina anigoo maxamed nur xuseen waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan cabdulaahi tan iyo kulka dambe saaxiib ale sidaas iyo qofba waayeysaa qofba waayeysaa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waayeysaa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waayeysaa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli fogaan miyaa ku warramay weli qofba waayeysaa ileen meel ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye iwajeekada